bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsidayaal baraysafa ilaha ka dhawada qodobada warkaan hiraabnamuunka door koron ee idaacadda raadiyo baydhabo ee sinhayta dhegaystayaal maamul goboleedka hirshabelle madax ku dareerta ongeeka deeradoona degmada bula burde ee gobolka hiiraan ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo geeka sedadoona magaalada garbahaarey ee gobolka gedo madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle cali guudlaabe oo la kulmay guddiga doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka soomaaliya maamul goboleedka puntland oo ciidamo dheeraad dejiyey buuraha galgala akhbaaraadka bannaankana dhegaystayaal welibanku door korona kooxda taalibaan oo la wareegtay magaalooyin muhiim oo ku tirsan afghanistan boqolaal kumid ee shacabka reer falastiin oo la ka dhaawacay magaalooyin ku tirsan ee daanta galbeed baraysafele dhegaystayaal weliba barayso sabtee oo taariikhda miilaadigana weliba ay ka beegantaa tumanka bili toddobaad sanadka lamaada kun labaatiyo kowka intaasee welibahana dhegaystayaal qodobadii warkaana hiraamna muunku door koronay haddana ka dhawaada warkii hiraamna moo faahfaahsan barisafayla dhegaystayaal ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo wafduus hogaamiyow weliba la filaaya geeka oo sabtay intii isu deeray degmada garbahaarey ee gobolka gado shalay degmada garbahaarey weliba deeray wafdo ku dareera xafiiska ra-iisul wasaaraha ioona sii diyaari doona hadhowaayo odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiinta degmada ra-iisul wasaaraha ayaa weliba uu isugu sugnay hadda magaalada kismaayo welibana kulamo la qaaday madaxdan ka sareyta maamulka saraakiisha ciidamada dowladda amisom iyo siyaasiyiinta jubbaland ee hogjeeda gobolkaas ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble oo wehelyahay guddigu is magacaabiyay ee arrimaha gobolka gedo iyo weliba degmada garbahaar ee kula kulma doonana odayaasha dhaqanka mas-uuliyiinta maamulka iyo odayaa iyo bulshada qabo jeeshal gadiisan degmada garbahaare ee xarunta gobolka gado weliba kumidataa degmooyinkalan astay intii ku dhiyaan xildhibaanada lamaad aqal ee baarlamaanka soomaaliya welibana dhowaan miilasay la jeeyi doone ciidamo ku tirsan booliska amisom iyo ciidamo ku dareera dowladda federaalka soomaaliya intii u ilaaliyaan ciidamadaasi ayaa weliba alan ka talagalay intii oo ilaaliyaan amniga magaalada gaarahaan doorashada wafduus hogaamiyow madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf xagar dabageed iyo weliba lafalahay geeka oo sabtay intii uusadeera degmada bulo burde ee gobolka hiiraan wafdig madaxweyne ku-xigeenkii weliba ku qeyb ku aha wasiire iyo xildhibaano ku tirsan hirshabeelle gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyti cismaan iyo saraakiisha ciidamada dowladda ujeedka socdaalka madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle weliba laka sheegay intuu is xaragjar ka sameyn doono taliska qeybta labaati toddobaad ee degmadaasi oo mardhow dayacatirle ka sameeyay maalmo kooban yaa ka sugnaado doona madaxweynaha goobta sayus oona meelo kula kulmi doona odayaasha dhaqanka degmada dhinaca kale warar uun helayna weliba sheegana in gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte usiina marka deera degmada buula burde ansii gudubo doonan dhinig iyo degmada jalaksi ee gobolka hiiraan madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaabe weliba kulan qada sharafan sameeyey guddiga doorashooyinka heer federaal iyo xalinta khilaafaadka ee hirshabeelle cali guudlaab ayaa weliba kulankaasi ku heliyay gudoomiye ku-xigeenka lamaad ee baarlamaanka soomaaliya mahad xasan cismaan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasiiru dowlaha wasaaradda qorsheynta hirshabeelle madaxweynaha hirshabeelle weliba guddiga kala hadalay ee doorashooyinka in cadaalad iyo nagadaan dadkana tartamo si cadaalada anshal saaraan dowlad goboleedka puntland welibay waxooji ay tahay ciidamada kurooga dhulka buuraleyda ee gobolka bari gaar ahaan ee calmiskaad iyo galgala kureed markii iyo sii kororeen howlgalada al-shabaab taliyaha howlgalka ciidamada maamulkaas ee cabdiraxmaan jaamac maxamed ee weliba warbaahinta i sheegay intii howlgaladan iyo bilaaben ay qorshishay in al-shabaab lakusaara lamaadasay meelood cabdiraxmaan ayaa weliba tilmaamay in ciidamada ilaalada badda iyo beriga ee puntland iyo garabku helaan ciidamo shalgadiisan oo ku tirsan maamulkaas si wadajireen aan weeraro doonaan lamaada dhina ciidamada ammaanka dowlad goboleedka puntland ayaa jamaaday dagaal weliba la galana kooxda daacish oo kordhiyay howlgaladii iyo askar ku sugan deegaanka buraleyda ee calmiskaad gurmad iyo ku helaan dhinagiyo dowladda meelo warkaasi dhegeystayaal siinka hooyaha hiiraan maadan waliba waa idaacadda raadiyo baydhabo magaalada baydhabo kooxda taalibaan oo la wareegtay magaalooyin muhiim oo afghanistan ku tirsan kooxda taalibaan weliba ay qabsatay marinweynaha xadka iyo lawadaagasa iiraan iyo turkmenistan kureed howlgal baleeran oo kula wareegeen waqooyiga afghanistan sidii hosheen saraakiisha ee ciidamadii taalibaan weliba ayay sheegday intay qabsatay lama magaalo oo muhiima oo shalay islaam qaala oo dhow iiraan iyo targoundi oo ka taalo xuduudo ee afghanistan iyo turkmenistan saraakiisha afghanistan weliba oo qiran antila kula wareegi lamadasay magaala ciidamada afghanistan iyo weliba iska dayn anti huradan qabsadan lamadasay magaala laakiin awoodi waayeen wararka waliba oo sheegahan in dagaalyahanada taalibaan ay qobsadaan shan degmo oo ku tirsan haraad iyadoona wal iska caabin oon kulkulowna dhinagii ciidamada moscow oo martigeli haytay ergada taalibaan waliba ay sheegtay in kooxda ay hadda gacantiyo ka hayaan ilaa saddex meelood lama meelood soodin lawadaagasa ee tajikistan ruushkii waliba ka booriyey dhammaan dhinayada iska haya meelasanti ruushkii weliba ka booriyey kooxda taalibaan intay isxakameeyaan ilaama wada hadalka ka dhammaado muuqaalo la baahiyey weliba muujaana in ciidamada taalibaan oo calanka afghanistan ka qaado saqafka sare ee xafiiska kastamka xadka taalibaan iyo sixowli iyo weliba la wareegtay dhul badan oo afghanistan ka yaala xilli maraykanka ciidamada iskala bahay wadankaas saraakiisha taalibaan weliba oo sheegana in dagaalyahanada iyo la wareegeen boqolkiiba sideetii iyo shan dhulka afghanistan balse majarta idku madax banaa oo sheegatay xaqiijiyo korta warkaas qiyaasooyin kale oo muujiyo in dhulka ku tirsan taalibaan uu sayay inka badan saddex meelood meel kumada aafar boqol afar boqol degmo oo meelasay ku koobanaaya ciidamada maraykanka iyo toddobaadkii hore waliba ku bahay saldhigga bakram oo ahay saldhig muhiimiga ee howlgallada maraykanka ee afghanistan magaalada islaam qala waa weliba ku midagta magaalooyin udubdhexaadkan ee ganacsigan dhexeeya afghanistan iyo iiraan welibana dhulkaasay dowladda ka xareysay bilkasta beesa badan welibana laka sheegay labaatan milyan oo dollarka maraykanka ciidamada yuhuudda weliba rasaas ka furanaa boqolaal dibadbaxyaal reer falastiiniga oo horjeeda daan guryaalsi sharci dareelanka dhisahaya magaalada baytulaxam oo ka taala daanta galbeed waan weliba ku midata magaalooyinka hoogyo kaysadan israa'iil ciidamada yuhuud weliba dadka banaanbaxyadan adeegsadana rasaas nonool diyaarado daroonisa iyo suntadadka kusheenasa in ku badan saddex boqol iyo toddobaatan qof yalaha ku waramahay in toogashala ka dhaawacay qaar kumadana weliba laha ku waramahay in rasaasi laka dhaawacay andhamadaan dibadbaxyaasha reer falastiin welibay ugu weynaa taayara weliba nishiidku tuureena ciidamada israa'iil iyadoona adeegsadaay rasaas sargadiisan weliba codsadaana in dhul shalan dhisana ururka bishacaas ee reer falastiin weliba oo sheeganaa saddex boqol toddobaatan sagaal qof in banaanbaxyadaasi laka dhaawacay soddoi kow qof kumadana dhaawacyadooyin haanu halise iska horimaadku noocan weeye shalay jamaadyahay kudhiya degmooyin kale oo shale kafar qaduum baytul dajab iyo magaalooyin kale oo ku tirsan reer falastiin dadka banaanbaxa dhikaaya weliba oo weliba codsadana in dhul shanghayna dhul iibe islamarkaana ogolaadan in la gadada ama la dhisada warkii dhegaystayaalaysaan kula dareerteen raadiyo baydhaban taningeyga intana u kulmaan warkun karlamada ammaan allah
barwaago qubutay lakubulqaasay bulshida ku oombatiya raadiyo baydhow